waxaa weeye sharciyada la soo saaro oo dakareetooyinka ku soo baxa oo ciday khusayso loo soo saaro waa inay fulisaa hawshaas waxaa ka mid ahaa mataal yaradaa idinka soo qaado shalay baa waxaan anu markaan gurigay ka soo baxayay dukumiti baan waxaan ka soo saarnay dadka wareejiyaasha ah ee dadka gaariyoolada wada ee mamnuuc weeye wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amnigaa soo saarnay labadii wasaaradoo shaqada lahaa weeye aniga oo xafiis gurigay ka soo baxay aan xafiis weli tegin waxaa igu soo horeeyey wareejiye bedel bedel bedel le moogta waxaa weye hay-adihii shaqada lahaa oo waraaqaha dukumit kala siiyana kulli waraaqihii waa ay haystaan ama booliska ha haato ama degmada ha haato ama gobolka ha haatee way fulin weli lama fulin jornaalka lagu soo qoray manuu arkayba mise jornaalka lagu soo qoray xaggee bay wax kiska qabsan laayihiin waxay wax iska qabsan laayihiin qofkii shaqadan lahaa oo loo xilsaaray ayaa shaqada rabay inuu qabto kursigiina waa jecel inuu kusii fadhiyo marka waxaan leenahay qof walba shaqada uu leeyahay oo dakareetada kusoo baxda hadda ka bacdi waa lagu dabagelayaa oo waxaan rabnaa in shaqadaas la qabto baan rabnaa haddii ilahay ka dhigo waxaan kaloo rabaa inaan dadka u sheego dowladaha maamulada aanu dariska nahay hadda waxaan maqlaya galmudug oo ku eedeynaysa puntland ee dagaalka ka socda ee dacdheer oo kilinka shanaad iyo al-shabaab iyo olf iyo ka socda oo iyagu saa yidhaahdeen kilinka shanaad ay ku eedeeyeen inay qaabka wasiiradooda kamid ay lahaayeen puntland baa gacan kule arrintaa wax ka wada puntland weligeed dhibaato kama shaqeynay dad faragelin ku samaynayso cidna iskuma dirin cidna ma weerarin meel degaan oo dadegan yahayna weligeed ma aadinay marka puntland uma samaysnaa inay dad weeradho iyo inay dad dhibaato u geysatay ee difaac bay waxay kaga jidhaa deegaankay degan tahay inta ummadda soomaaliyeed ay maaragtay dhinacaysu raacayso waxaa weerarada wada ama hadba maaragtay dhibaato samaynaya iyaga weeye xashugeelayadaa cunaysa yaadaan cabaadaysaale yaa xuduudaha iyo deegaamada yaa dhib ka wada waa la ogay cidda ka wada laakiin puntland deegaan ay dhib ku hayso iyo deegaan ay dhib ka wado ma jiro hadda ka bacdayna kama wadi doono laakiin xaq waxay u leedahay inay iyadu isdifaacdo joornaalkaa soo qoray waa run hay-adaha sharciyada oo sharciga loo soo saaro kuwana wax soo saarid bay leeyihiin kuwana fulin bay leeyihiin cidda wax soo saaridda le hadday sharcigii soo saardha cidda lahayd waa inay fuliso hadday fulin weydo maanta laga bilaabo qof walba shaqada meeshu ku leeyahay ayaa lagu dabagelayaa isaga ayaana mas-uuliyaddeeda qaadanaya qofkii shaqada lahaa oo fuli waayo mana aha inuu xafiiska sii joogi doono waxa telefishinka idaacadu waxaan ka sheegin mana aha inuu xafiiska sii joogi doono mid fulinaya sharciga la soo saaro oo dabaqaya ayaa dadka loo keenaya xafiiska